afbayeenkan oo ay baahisay mu'asasada asaxaab urdu oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ah ee ka jihada dhulka qaaradwakaan hindiya ayaa looga hadlay istiishaadka qaa'idkii mujaahidka ahaa ee sheekh maxamed mare jaamac oo dhowaan ku shahiiday duqayn diyaaradeed oo ka dhacday walaayada shabeellada hoose ee koonfurta soomaaliya kadib furfurasho iyo horudhac waxaa bayaanka lagu yidhi waxaa ina soo gaaray qabarka murugada badan ee geerida qaa'id hogaamiye u ahaa ummadda islaamka sidoo kalena ahaa xubin ka tirsan hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee soomaaliya kaasoo ah sheekha mujaahidka ah ee moxamed mare jaamac oo ku shahiiday duqayn ay fulisay diyaarad daroon ah oo ay leedahay maraykanka waa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allow naga ajirsiiya musiibadeenna kayrna noogu beddel ayaa lagu yidhi qaybaha hore ee bayaanka waxaana intaa kadib lagu xujiyey aayadda saddex iyo labaatanaad ee suuratul axsaab markaa uu allah leeyahay من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر wmaa badaluu tabdiila intaas kadib waxaa bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta halqaacida ah ee qaarad wakaan hindiya lagu soo hadal qaaday dhinac ka mid ah waxqabadkii barakeysnaa ee sheekh maxamed mare jaamac muddadii howsaxaadka jihaad ka taagnaa sheekh maxamed mire allah u naxariiste ee waxa uu ahaa waaligii walaayaadka islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuuna noloshiisa afartan sano wax ka badan ku qaatay meeydaanka dacwada iyo jihaadka ugu dambayntiina allah ayaa doortay isagoo ka mid noqday shuhadada kadib nolol adag oo ay ku gadaaman yihiin halisyo iyo mashaqo uu u maray waddada allaah waxaana lagu bartilmaameedsaday duqayn saliibi ah oo uga yimid cadowga maraykanka hase ahaatee waxaa allaah mahadi ah in allaah uu shiiqeenna ku galladay qaatumo wanaagsan sida aan allaah uga rajaynayno ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ah ee qaarad wakaan hindiya isagoo sii socda waxaa bayaankan oo ay baahisay asaxaab urdu lagu yidhi nolosha qofka mujaahidka ah waxay ku dhammaataa qaatumada wanaagsan weliba isagoo raadinaya waana qaatumada ku timaada dilka iyo shahaadada la yaabna ma lahan oo shahaadada ah oo qofku shahiidayo ayaaba ah ciwaanka masiirada ah iyo mid ka mid ah astaamaha muujinaya guusha ah iyo liibaanta jihaadka loo wado allaah dartii waana tiir ay ku xoogaysanayso masiirada jihaadka ayaa lagu yidhi waxaana bayaanka lagu soo qaadanayaa hay-adda boqol soddon iyo lixaad ee suuratu nisaa وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين waxaa sidoo kale bayaanka lagu daray baaq ku socda mujaahidiinta oo ku aadan in la sii xoojiyo dacwada iyo dagaalka jihaadka ah ee ka dhanka ah maraykanka iyada ah oo la adeegsanayo xoog xigmad iyo aragti fog maadaama aysan suuragal ahayn in la dhaqangeliyo cadaaladda islaamka ee uu hagayo nidaamka shareecada ee uu hadafkiisu yahay dhisidda khilaafada ku taagan dhabbihii namowada intaba uu adduunkan xoogga ku haysto madaxa sharta caalamka ee maraykanka sidoo kale waxaa muhiim ah ayaa lagu yidhi bayaanka in la fahmo in maraykanka iyo xulufadiisu ay yihiin kuwo khasaaray oo hoogaya aakhiro iyo adduunba xukuumadaha riddada ah ee kulugta leh dagaalka sahyu saliibiga ee uu hogaaminayo maraykanka ayaa loogu baaqay inay ka fiirsadaan oo ay ka baxaan dagaalladaas maadaama ay tallaabadaasi ku jirto badbaadadooda ayaa lagu yidhi bayaanka ugu dambayntii waxaa bayaanka tacsiil loogu daray mujaahidiinta shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda muslimka gebagabadii waxaan halkan uga tacsiyeynaynaa guud ahaan ummadda islaamka ah iyo mujaahidiinta ku sugan dunida guudkeeda sidoo kale waxaan u tacsiyeynaynaa hoggaanka guud ee alqaacida iyo amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abu cubayda xafidahullah iyo dhammaan hogaamiyaasha iyo ciidanka mujaahidiinta bayaanka ayaa lagu yidhi tacsideennu waxay sidoo kale ku wajahan tahay bulshada soomaaliyeed iyo qoyska sheekh maxamed mare jaamac iyo ehelkiisa waxaana allah uga baryaynaa inuu ku aqbalo shahaadadiisa hana dejiyo jinnada ugu sarraysa isaga oo la dejinaya ambiyada sadiiqiinta shuhadada iyo saalixiinta aamiin ayaa lagu soo afmeeray bayaankan hoo saacadihii lasoo dhaafay baahisay asaxaab urdu islamarkaana ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ee qaarad waakaha hindiya